madaxa hay-adda caalamiga ah ee quwadda nucleyeerka caalamiga ah rafael moreno graci ayaa isniintii shalayto sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nucleyeerka ee iiraan toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhexaysa israa'iil iyo iiraan master grossi oo saxaafadda kula hadlayay xarunta qaramada midoobay ee new york ayaa yidhi waxaanu idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda iiraan shalay in dhammaan xarumaha nucleyeerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed waxaa kaloo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baadho iiraan ayaa axaddii weeraro gantaalaa ku qaaday israa'el iyada oo in ka badan saddex boqol oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistigada iyo kuwa kruiska u dirtay dhinaca israa'el inkastoo khasaare aada u yar ay ka geysteen gudaha israa'el oo aan wax dhimasho ah la sheegin haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aada u xoogan xukuumadda tehraan ayaa sheegtay inay iiraan kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa inay israa'iil ku qaaday safaaradda iiraan ee syriya horaantii bishan halkaasi oo ay ku dileen toddoba sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka iiraan oo ay ku jiraan laba taliyo oo sare dowladda israa'iil ayaa weli ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nucleyeerka ee iiraan ayaa isaguna sii kordhaya dadka arrimahan falanqaynaya ayaa qaarkood su-aal ka keeneen in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nucleyeerka ee iiraan ergeyga israa'il u jooga qaramada midoobay gilad eden ayaa u sheegay shir deg deg ah oo ay iskugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in xukuumadda tehraan ay dhowaan yeelan doonto awoodda hubka nucleyeerka isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi wakhtigii iiraan ee soo saaridda hubka nucleyeerku hadda waa toddobaadyo waa toddobaadyo keliya grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dowladda iiraan ay haysato kaydka macdanta yuraniyamka ee la tayeeyey oo xaddigeedu aada u sarreeyo balse wuxuu intaasi raaciyey intaasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nucleyeerka waxaanu intaasi raaciyey in hay-adda uu hogaamiyaa aanay haynin wax macluumaad ah oo caddaynaya calaamado ah in iiraan ay haysato hub nucliyera iiraan waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nucliyerka uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelya uga faa'iidaysanayso oo aanay hub ka dhigaynin iiraan ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad la u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nucliyerka waxaa kale oo si keli keliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wadajirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii march ee sanadkii hore labadii kun iyo saddex iyo labaatankii grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhowaan booqdo tehraan si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo